bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanaya oo meel kasta oo aad ku sugan tihiin waa maalin isniina taariikhdu ay ku astaysan tahay kow iyo soddonka bisha agosto sannada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamul goboleedka jubbaland ayaa heshiis ku kala saxiixday magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose halkaa oo safar gaaban uu ku gaaray ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo oo qayb uu ka ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan odowaa kulanka oo saacado qaatoo ka dhacay magaalada kismaayo gaar ahaan xarunta madaxtooyada ee magaaladaasi ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa mid muddo saacadaha soconayay una dhexeeyey labada dhinac waxaana ugu dambeyn ay isla garteen heshiis qodobo dhinacyo kala duwan leh oo u dhexeeya dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulka jubba kaa oo lagu soo idlaynayo khilaafkii xooganaa ee u dhexeeyay labada dhinac ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke iyo xubnaha uu hogaaminayo iyo sidoo kale dhinaca jubbaland uu hogaaminaya axmed madoobe ayaa la sheegay in laysla qaadaaldhiga qodobo dhowra uu ka mid yahay in dib laysugu soo laabto miiska wadahadalka sidoo kalena laga shaqeeyo sidii loo xali lahaa khilaafaadka xooganee haatan u dhexeeya labada dhinac dhinac walbana loo qadari lahaa eedda uu tabanayo waxa uuna ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke sheegay in la xali doono khilaafyada u dhexeeya baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo maamulka jubba sidoo kalena ay bilaaban doonto wadashaqaynta u dhexaysay maamul goboleed ka jira dalka soomaaliya iyo dowladda dhexe ee soomaaliya kulanka markuu soo idlaaday kadib ayaa si wada jira warbaahinta waxa ula hadlay madaxweynaha maamulka jubbaland sheeh axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo sidoo kale ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo hogaaminayay wafdiga dowladda federaalk ee soomaaliya ee gaaray magaalada kismaayo waxaa ka mid ah iyadoo ay jireen cabashooyin matalan ka jirtay jubbaland iyo baarlamaanka iyo dad wax sheeganayay waxaan isla qaadanay inaan cid kastoo wax sheeganaysa diyaar ahayn lasqanciyo guddiyadii labada dhinacna ay wada fadhiistaan mar kale farxad bay noo tahay inaan hadalka imaano jubbaland oo runtii mar kasta si diiran lakuga soo dhaweeyo waxaa runtii aad iyo aad soo dhaweyn u ah arrinkuu hadda madaxweynaha jubbaland ka dhawaajiyey ee ah inaan ku heshiinay mawaadiin dadkii cabashada qabay in arrintooda la galo baarlamaanka cabashadii ka tegay in arrintooda la galo wax alla wixii lagu qancin karo ama tala quraasa ha ahaatee ama baarlamaanka lagu sii kordhiyo ama madax lagu dala ha ahaatee in runtii maaragtay la sameeyo guddigii oo aan annaga dowladda dhexe aan magacaawnay halka yimaadaan ay dibweyne sameeyaan insha allah la fadhiistaan maamulka madaxweynaha wasiiradiisa iyo maaragtay ay arrintaas kala xaajoodaan wafdiga ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa isla shalay gelinkii dambena dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ayadoo lagu wada maalmaha soo aadan inay bilowdaan wadahadallada labada dhinac u dhexeeya iyadoona guddiyo iskudhafa loo saaray xalinta khilaafaadyada iyo muranka u dhexeeya baarlamaanka federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale maamulka jubbaland oo kal hore baarlamaanka soomaaliya ay kala direen jiritaanka baarlamaanka maamulkaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa gaaray dalka isutagga imaaraadka carabta iyadoo madaxweynaha soomaaliya kulamo uu kula qaatay halkaasi dhexal sugaha waddankaasi sheekh maxamed bin sayid al nahyaan wuxuuna kala hadlay xaaladda dalka soomaaliya iyo sidii dowladda imaaraadka carabta ay isu garab taagi lahayd dadaalada ay wado soomaaliya kulanka ayaa ahaa mid saacado qaatay waxuuna madaxweynaha iyo sidoo kale dhexal sugaha ay kaga hadleen qodobo dhowrahoo quseeya xiriirka labada wadan iyo sidii loo sii xoojin karo waxaana kulankooda markuu soo idlaaday kadib ka hadlay ama la hadlay v o e da qaybteeda afka soomaaliga afhayeenka madaxweynaha soomaaliya daa-uud aweys kaasoo faahfaahin ka bixiyey kulanka u dhexeeyay labada dhinac iyo waxyaabaha laiskula soo qaadaaldhigay
imaaraadka carabta waxa uu ku joogaa boqosho rasmi ah kadib markii martiqaad uu ka helay hogaanka dalkan waxaa ilaa haatan madaxweynaha uu kulan la qaatay dhaxal sugaha iska leh talada dalkan sheekh maxamed bin zayd al nahyaan kulankaasina waxa uu ahaa runtii kulan muhiim ah oo labada dhinac ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal madaxweynahana uu ka warbixiyey xaaladda soomaaliya halka dhaxal sugaha dalkanina oo isna ka hadlay in taageerada dalkiisa soomaaliya u filinayo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa lagu wadaa intuu dalkaasi ku sugan yahay kulamo dhowr ah inuu la qaato mas-uuliyiinta kala duwan ee dalka iskutagga imaaraadka carabta kuwa uu kala hadli doono xaaladda dalka soomaaliya iyo dadaalada ay ku jirto dowladda uu hogaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ahna kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa waxa uu ka hadlay sharci ahaanshaha maamul goboleedyada haatan kusii baahaya dalka soomaaliya kuwaasuu tilmaamay in gebi ahaanba ay yihiin kuwo aan sharci ahayn marka laga reebo maamul goboleedka puntland kaasuu tilmaamay inuu ka horreeyay dowladda federaalk ee soomaaliya rofesor maxamed sheekh cismaan jawaari gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ahna kusimaha madaxweynaha ayaa hadalkan ka jeediyey goob uu kula kulmay dad aada u fara badan oo qaybna ka ahaa dad ka tashanayay arrimaha la xiriira dastuurka dalka uuna goobjoog ka ahaa sidoo kale wasiirka wasaaraddaasi waxa uu sheegay gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya inuu yahay maamul goboleedyada haatan jira kuwo kumeel gaar ah balse aanu jirin maamul goboleed buuxiyey shuruudihii looga baahnaa dowlad goboleednimada waxa uuna tilmaamay in marka laga reebo maamul goboleedka puntland oo asiga qodhiisu waxyaabo qaar ay u dhiman yihiin oo u tilmaamay inta kale inay yihiin maamullo samaysmay balse kumeel gaara balse ayna noqon karin maamul dowlad goboleedyo ka jira gudaha dalka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa sidoo kale soo hadal qaaday magacyada loogu yeeray inta badan maamul goboleedyada ka jira dalka soomaaliya waxaa saake kacsan xaaladda deegaanka halgan ee gobolka hiiraan iyadoo la tilmaamayay in maleeshiyaadkii shabaab ee maalmo ka hor halkaa dib ugu soo laabtay ay isaga baxeen waxaana magaalada kaabiga ku haya ciidanka dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa midowda afrika ee amisom ee howlgallada ka wada gobolka hiiraan wararkii saake ka imaanaya gobolkaasi hiiraan waxay sheegayaan gaar ahaan deegaanka halgan in ciidamada ay kaabiga kusii hayaan deegaanka halgan iyadoo sidoo kalena maalintii shalay howlgalla ay ka sameeyeen deegaanada ku dhowdhow ee u dhexeeya degmooyinka bulaburte iyo sidoo kale halgan waxaana sidoo kale jiray howlgallo iyo dagaallo ku dhexmaray goobaha qaar ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa amisom iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa ururka al-shabaab ee dagaalada ka wada weli qaybo ka mida gudaha dalka soomaaliya korneel nuur maxamed cadey oo ka mid ah saraakiisha ciidanka dowladda soomaaliya ayaa warbaahinta la hadlay kadib markii ay gaareen deegaano dhowr oo ka tirsan gobolka hiiraan ayadoo sidoo kale u tilmaamay maalinnimadan maanta oo isniin ah inay gudaha u geli doonaan deegaanka halgan waxauna tilmaamay markii hore kabixidda halgan inay ahayd taatika military sida hadalka uu dhigay halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer maamulka somalilan mudanayaashiisa golaha wakiiladana waxa ay laaleen mooshin horey looga keenay gacanka bixinta ahaamaha shidaalka ee magaalada berbera ayagoona tilmaamay in gebi ahaanba aysan waxba ka jirin arrintaasi waxayna sidoo kale sheegeen in haamahaasi maamulkooda ay sii hay doonto xukuumadda maamulka somalilan ee xisbiga kulmiye ee u hogaamiyo siilayo mudanayaasha baarlamaanka ayaa u codeeyey in hay-ada kala duwan gacanta loo geliyo haamaha iyo sidoo kale in ay gacanta xukuumadda kusii jiraan ayadoona aqlabiyad aad u fara badan codad ah ay ku meelmariyeen in xukuumadda ay sii maamusho haamaha shidaalka ee magaalada berbera oo horey loo sheegay inay ka baxeen gacanta maamulka somalilan sidoo kalena laga kireeyey hay-ado kala duwan oo ku sugan gudaha deegaanada somalilan taasoo si aada maalmihii lasoo dhaaf ay kaga hadlayeen axsaabta mucaaradka ee maamulkaasi mudanayaasha baarlamaanka maamulka somalilan ee golaha wakiilada ayaa waxay horey u sheegeen inaysan marnaba aqbali doonin wax waliboo ka hor imaanayo aayaha iyo mustaqbalka deegaanada maamulkaasi aynan meelmari doonin ayadoona arrintan intii codaynta ay socotay sidoo kale howlka uu isaga baxay gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada ee maamulka somalilan gudoomiyaha musharaxa madaxweynaha xilka madaxtinimada ee deegaanada somalilan jamaal ayaa waxa uu sheegay ama ka hadlay shir jarayd uu ku qabtay gudaha magaalada hargeysa arrintan asigoona tilmaamay inay tahay mid aad ay usoo dhoweynayaan waxauna tilmaamay inay qaadeen tilaabo horumar leh asigoo dhinaca kalena weeraray siyaasadda xisbiga kulmiye ee haatan haya talada deegaanada somalilan waxauna tilmaamay inuu yahay xisbi usoo jeestay aruurinta iyo sidoo kale xaalufinta dhaqaalaha somalilan sida hadalka uu dhigay markii ugu horreysay kulmiga inta badan odhan jira waa markii ugu horreysay waa markii ugu horreysay ee ay qabsadeen waajibkooda qaran ee ay ka hortegeen hawl fidno ku ah dalka oo soo socota iyo boob caddaana waxaan leeyahay waad ogtihiin oo dalka hanti aad u fara badan baa la iibiyey guryihii dowladda ee laa ingiriiskii naga tegay baa la iibiyey dhul fara badan baa la boobay warshadihii laydhka ee berbere iyo hargeysaa la iibiyey intaasoo dhan golaha wakiilada hawshooda kamay qabsan laakiin maanta golaha wakiilada waxay ka qabsadeen hawshoodii haamaha waxaan odhan karaya arrinkan oo arrinkii ugu dambeeyey arrinkani wuxuu keeni lahaa fidmo qaran buu keeni lahaa hadduu arrinkaasi u suurtageli laha kamanaanaan yeeleen walaa golaha wakiilada walaa dowladda arrinkan ilaa saddexdii wiigood soo socday oo dhan waa tii laga hadlaayay xukuumadda maalin qoraanta inta qaranka soo hor istaagtay may odhan arrinkan waxba kama jiraan haamahana wareejin mayno si official ogama may hadal wayna ognahay mas-uuliyiin ka mida iyaga laftirkooda ay yidhi way jirtaa marka xukuumadda kolba flip flopka iska dayso oo kolba dhinacayaana u boodin arrinkan waa laydinku hayaa waa xaqdarro wax boob caddaana ayaa wadeen laydinkana ogolaan maayo walaa ama isa siiyo ama isa siinana ama cid kalaba haydin siiso waxaan idiin sheegaynaa war hoyga dalka doorasho wanaagsan inoogu sameeyo xilligiina wuu dhammaaday kulmiyo dalkii waa xaalufiseen xaaluf baa ka dhigteen waxba kagamaydaan tegin wada taajiriin baa tiin kulligiin waxaa kulmiya u shaqeeya oo dhan wasiiro iyo madaxtooyadu milyaneeraha ka noqoteen ummaddan xaaraanta aad ka noqoteen ilaahay ka baqa maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa sheegtay in deegaanadii dhowaan laga saaray shabaab la gey doono xarumaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya si loo ilaaliyo sharaftii haybadda ciidannimo waxayna sidoo kale maxkamadda sheegtay inay ka hortegayso cid waliboo isku dayda inay dhibaatayso dadka ku dhaqan deegaanada dib gacanta loogu dhigay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya xasan cali shuute ayaa waxa uu sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan xarumihii maxkamadda ciidamada qalabkiisida lagu gey doono deegaanada dalka soomaaliya asigoo dhinaca kale tilmaamay in dhowaan ay geeyeen maxkamadda ciidamada qalabkasida ee soomaaliya gobolada ama deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo gobolkaasi hiiraan haatan ay qorsheynayaan inay geeyaan qaybo badan oo ka mid ah gobolada dalka soomaaliya si loogu qaado xukunada dadka inta badan lagu eedeeyo ama cadaystay in dariska ciidanka dowladda waxay ku dhacaan wuxuuna sidoo kale tilmaamay in maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ay diyaarisay garsoorayaashii la gey lahaa goobaha haatan la filayo in dib looga furo xafiisyada maxkamadda ay leedahay waxay shaqo adag ka bilaabaysaa deegaanada ay dhowaan ciidamadeenu ka xoreeyeen nabadiidka si aysan uga dhicin shacabka degan deegaanada la xoreeyey xadgudubyo sababaha ciidamada qalabka sida ay naftooda ugu hurayaan oo dhiigooda u daadinayaan waa in ay shacabka degan deegaanadaasi helaan nabad maxkamadda ciidamada qalabka sida uma dul qaadanayso in mid nabadiid ah oo bulshada ku dhex dhuumanaya shacabkii dhibka laga xoreeynayo rabo inuu dhibka dhex abuuro iyo mid kale oo dib jir ah oo ka fakaday shaqadii loo diray iyo mid kale oo burcad qoolaysato ah oo isagoo ka tirsaneen ciidanka ku libista dharka ciidanka rabana inuu buraash wasaq ah mariyo sharafta ciidanka in ay kaga daba maraan goobihii xorriyadooda dhiigga loo daadiyey waxaan rabaa in aan halkan ka caddeeyo shakhsiyaadka ku sifooba dhaqanadaas in ay maxkamadda ciidamada qalabka sida tallaab adag ka qaadi doonto maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaad ogtihiin inay horey u diyaarisay faraacyo ka shaqeeya gobolladaasi maxkamaddu waxay dib u howlgelisay maxkamaddii ciidamada qalabka sida ee qaybtii lixdanaad oo ka howlgeli jirtay gobollada koonfur galbeed soomaaliya waxayna diyaarisay garsoortooy ka tirsan ciidamada qalabka sida kana kooban xeedheyaalin iyo garsoorayaal oo tegi doono goobaha laga xoreeyey nabadiidka ugu dambeynna guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ayaa hanjabaad hawada u mariyay maleeshiyaadka inta badan isku dagaalaya qaybo ka mida gudaha gobolkaasi waxa uuna maalintii shalay uu ka qaybgalaya munaasabad lagu soo gabagabaynayo colaad ka dhacday degmada warsheeq ee isla gobolka shabeellaha dhexe oo tilmaamay in maamulkiisa uu ka geysan doono gacan adagna ku qaban doono cid allaaleeya ciddii lagu helay inay ka dambayso falalka inta badani ka dhaca gudaha gobolka shabeellaha dhexe waxa uu tilmaamay maamulka inuu ka shaqay doono arrintaasi sidoo kalena ka hortegi doono wax waliba wiiqaya nagaashaha nabadda iyo sidoo kale isla noolaashaha waxauna sidoo kale tilmaamay inaan loo dulqaadan doonin cid qalqal gelinayso amniga gobolka shabeellaha dhexe sida uu hadalka u dhigay guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe cali guudlaabe ciidanka nigeriyana waxa ay sheegeen inay gacanta ku dhigeen ilaa iyo toban hogaamiye oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa boko xaram iyadoona sidoo kale arrintani ay tahay sida ay sheegeen saraakiisha ammaanka iyo hay-adda sirdoonka waddankaasi mid wiiqaysa awoodda boko xaram maxamedu buhari madaxweynaha waddankaasi ayaa kol hore tilmaamay muddadii uu ku jiro ololaha doorashooyinka inuu wax ka qaban doono xaaladda argagixiso ee kooxda boko xaram ee ka wada gudaha waddankaasi nigeria iyadoo haatan arrintan ay u muuqanayso mid sii wiiqaysa awooddii kooxdaasi oo haatan dagaallo adag ay wajahaysa kuwaas oo kaga imaanaya wadamada jaarka la ah waddanka nigeria iyo sidoo kale ciidamada gaarka ee waddankaasi warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhegaysanaya waa naga intaa waxaa warka idiin akhrinayay anigoo ah maxamed nuur amiin tanii intaan mar kale dib u kulmayno warkan warka xiga waxaan idiin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh